بسم الله الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo saddexaad ee suuratulbaqara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walwaalidaatu hooyooyinku iyo gabdhaha wax dhalay yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna caruurtooda xowleyni laba sano oo kaamileyni buuxbuuxdoo dhammaystiran liman araada xukunkaas wuxuu u sugnaaday liman axad araada doona an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nugmada wa cala almawluudi kii korkiisa waxaa ahaaday loo dhalay lahu asaga loo dhalay risquhunna gabdhaha ilmaha nuujinaya biilkooda iyo risqooda iyo wa kiswatuhunna aradbaxooda bilmacruufi si wanaageeda la yaqaano inuu arrintaas u sameeyo laa tukallafu lama shaqaymaayo nafsu naf ilaa wuscaha taagteeda mooye laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid wax dhashay biwaladiha ay bisababi waladihaa waladkeeda sababtiis walaa mawluudun lahu mid wax loo dhalana yaan la dhibin biwaladihi ay bisababi waladihi waladkiisa sababtiis yaan lagu dhibin wa calal waarithi kii wax dhexlaayana korkiisa waxaa ahaaday mithlu daalika kaas oo kale fa in araadaa hadday doonaan labadii canuga isku dhalay fisaalan hadday doonaan gooyn gooyntaasoo saadiran iyo fisaalkaasoo saadiran kasoo fulay can taraadin iska raallisho noqosho oo minhumaa ayaga xaggooda ka ahaatay iyo wa tashaawurin isla tashi falaa junaaxa calayhima korkooda wax dembihu ma ahaanin wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nugma dalabtaan awlaadakum ay liowlaadikum awlaadiina aad u nugma dalabtaan falaa junaaxa calaykum korkiina dembi ma ahaanin idaa sallamtum haddaad dhiibtaan maa sheegii aataytum aad damacdeen inaad dhiibtaan bilmacruufi ku dhiibtaan waataquu llaha allana ka baqa waclamuu ogaadana ana allaha alle bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun inuu yahay mid caalim ku ah oo arkahaya waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suuratulbaqara gaar ahaan meeshii ilahay uga warramaya subxaanahu wa tacaala axkaamta ku saabsan ragga iyo dumarka isguursanaya iyo markay isfurayaan iyo waxa la midka ah meeshan waxaa looga warramay haddii raggii dumarkii isqabay ee isfuraan waxaa laga yaabaa gabadho iyadoo uurleh in la furo oo ay canug dhasho ama canug lagu furo canugaas gabadha lagu furay sidii laga yeeli lahaa iyo wax ku saabsan ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala aayaddan uga hadlay ka horna aayadda waxaa looga hadlay nuugmada iyo wax ku saabsan ilmaha hooyooyinku ay wax nuujinayaan ilmuhu hooyooyinku ay ilmahooda nuujinayaan xadka la raba in la gaarsiiyo oo fadliga badan iyo xadkaas in laga yaray kara iyo waxyaabihii ku saabsanaa ilaahay marka wuxuu yidhi walwaalidaatu waalidaadka iyo kuwa wax dhalay iyo hooyooyinku waalidaadka iyo hooyooyinka wax dhalay yurdicna way nuujinayaan owlaadahunna caruurtooda xowleyni kaamilayni ay nuujinayaan ilmaha yararka hoy dhalaan laba sanoo dhammaystiran ayay nuujinayaan yurdicna waa ficil mudaaric way nuujinayaan aa la yidhi waa khabar bimacna alamri wa ay liyurdicna ha nuujiyeena laga wada owlaadahunna caruurtooda ha nuujiyeen xowleyni laba sano oo kaamilayni dhammaystiran oo buuxbuuxda laba sano oo qartab ah ayaa hooyada laga rabaa canugeeda inay nuujido liman ayuu u sugnaaday araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nugmada inuu dhammaystiro haddii laba sano la nuujiye canugana xaqii nugmada oo uu lahaa waa la dhammaystiray waa la buuxiyey wixii ka badan xaq uma laha haddii loogu daro oo la iskaga kordhiyo haddii odayga iyo hooyadu ay raalli iskaga yihiin waxba dhiba ma leh laakiin intuu nugmada u baahnaa waa laba sano labadii sano haddii loo dhammaystiro wixii intaas ka dambeeyaahi waa iska siyaado labada sano ma laga yaray karaa waa laga yaray karaa sida noo imaan doonta haddii ay raalli iskaga noqdaan hooyada canuga dhashay iyo adooga canuga dhalay in laba sano wax ka yar canuga looga gooyo naaska haddii canuga uu naas ka maarmo haddii laakiin canuga uusan naas ka maarmin caanuhu maalan ay yihiin caanihii dambarka ahayoo kale oo canuga in lagu anqariyay la rabay oo canugu markau dhashaba islaantu ay nuuji laheyd in loo diiday canuga maaha taas waa in canuga naftiisa lagu celiyo haddii laakiin uusan canuga dhibaata usoo gaaraynin uusan canugu u dhibtoonaynin arrintaas labada sanadu shardi maaha sida noo imaan doonta saa darteeda ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala liman ayaa xukunkaas u sugnaaday araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada waa dhammaystirka saas wa cala almawluudi wa cala almawluudi lahu kii wax loo dhalay waxaa korkiisa ahaaday risquhunna gabdhahaas arsaaqidooda iyo quudintooda iyo wa kiswatuhunna marashayntooda bilmacruufina lagu marasheeyo oo lagu aradbixiyo si macruuf ahoo wanaageeda la yaqaano waxaa laga hadlaahi ama gabadhaan laleeyahay canugay nuujinay waxayna u baahan tahay biil iyo waxay u baahan tahay deegaan iyo waxay u baahan tahay marashi gabar laqaba maahanay dheheen culummada in badan oo ka miduhu maxaa yeele hadii la qabi lahaa arrintan in laga waramaaba looma baahnaadeen see naagta ninkeeda ayaa waxaa lagu waajibiyey risaqeeda iyo quudinteeda iyo biiliddeeda iyo guri dejinteeda iyo marashiinteeda iyo aradbixinteeda ninka awaley bay waajib ku ahayd waxaa kaloo la mid hadii islaantu ay cidda ku jirtana iyaduna islaan la qaboo kale ka dhiganta gurigeeda iyo aradbixinteeda iyo biilkeedu waa waajib laakiin tan hadda meeshaan looga hadlaahi waa islaan la furay waay ciddana aan ku jirin oo ciddadii ka baxda islaanta saasa maxaa la rabaa canugna haysata canugiina nuujinaysa maadaama ay ninkan canugiisii nuujinaye ninka waxaa ku waajibaya inuu biilo waa ku waajib waxaa kaloo ku waajibaya inuu marashiyeeyo oo aradbaxeeda ou siiyo waa ku waajib se isagay u shaqayda ay u koraysan tahay canuga isagaa dhalaya ilahay marka wuxuu yidhi wacala almawluudi lahu kii canuga loo dhalay korkiisa waxaa ahaaday risquhunna gabdhaha biilkooda iyo quudintooda ilmaha nuujinaya iyo wa kiswatuhunna iyo wa kiswatuhunna iyo gabdhaha aradbixintooda bilmacruufi si macruufa oo la yaqaano oo wanaaggeeda la yaqaano ayaa intaas u saaranta waxa la bixinaa oo ninka laga qaadaa oo gabadha la siinaa oo ama dhar ahaan loo siinaa ama biil ahaan loo siinaa xad mucayan hoo laleeyahay intaasoo riyaal ha la siiyo oo weligeed joogaysaa uma jirto see wadamadu iyo nolosha lagu kala nool yahay iyo duruufuhu waa kala duwan yihiin wax shalay waxgelay aan maanta waxba gelin wax maanta waxgalaana berri wax ma galaan marka curfiga arrintan loo celinaa intii qofkan laga qaadi lahaa in qofkan biilahaan ugu filan aradbaxaan ugu filan ayaa ninkan lagu waajibina hoo laga qaada hoo keen la leeyahay hadduu awoodo waxaa soo haray awoodda ninkan wax ku saabsan dhal ama dhiiq ama meeshaa rabta ka keene waa un lagaa rabaa miyaa la leeyahay ilahi wuxuu yidhi laa tukallafu ma la kallafaayo oo ma la mashaqaynaayo nafsu naf ma lagu mashaqaynaayo ma lagu dhibaayo ilaa wascahaa wax taagteeda ah mooye qofka wax taagteeda ah ayaa laga qaada ninkan canuga loo nuujinaa oo islaan uu fura canuga u nuujine inuu islaantii canuga ku ogaado maadaama isaga ay u nuujinaya canugiisii inuu islaantii ku ogaado iyo islaantii uu furay ou biilkeedana ogaado biilkeeda bixiyo aradbixeedana uu bixiyo waa ku waajib aradbixeeda inuu bixiyo waa ku waajib laakiin inta laga qaadahi waa intee waxaan idhi curfigaa loo celinayo waxa gabadha ku filan curfiga iyadoo loo celiyaa haddana waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay wax badan bixi karaan dadka qaarna aysan wax badan bixi karin qof walba marka tabarteed waxay bixi karto oo ilaahay ku ogyahay ayaa laga qaadaa laa tukallafu ilahi wuxuu yihi la kallifi maayo nafsu nafoo lama shaqay maayo ilaa wuscahaa taagteeda wax ah mooye ninaa waxaa laga yaabaa inuu bishii bixi karo oo gabadha sii karo shan boqoloo dollar lix boqoloo dollar kun dollar inuu bixi karaa suurtagala ragga qaarkood ou yidhaahdo qaarna kirada ka dhigo qaarna waxaad ka dhigataa biilka ka dhigo qaarna waxaad ka dhigataa dharka iyo marashada ka dhigo qaarna xawaa'ijtaada iyo danahaada kale ku qabso inuu yidhahdo suurtagala nina waxaa suurtagala inuu waxaasba awoodi waayo ee uusa awoodin soddon dollar bishii inuu siiyo toban dollar inuu siiyo uusa awoodin iyo wax ka badan uusa awoodin ninkii marka tobanka dollar awooda ama labaatanka dollar awooda wixii awooda laga qaada la dhihi maayo maxkamadda lagaa waca gabadhan waxaa ku filan kun dollar ama kun dollar keen ama xabsiga gal la dhihi maayo laa tukallafu la kallafi maayo lama shaqay maayo nafsu naf ilaa wuscaha taagteeda mooye waxay awooda mooye laa tudaara yaan la dhibin waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi laa tudaara ficilku mamnuun lilmusamaana waa laga dhigi karaa mamnuun lilmajhuulna waa laga dhigi karaa haddii mabniyu lilmajhuuli laga dhigo waxaa laleeyahay laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid wax dhashay waalida markaas naabifaacili noqone waxaa kaloo lagu fasiri karaa laa tudaara yaysan dhibin waalidatun mid wax dhashaa yaysan dhibin waalidada markaas faacil noqone biwaladihaa sababka weladkeeda sababtiisa yaysan dadka ku dhibin waxaan marka ku fasiraynaa inaan ficilka mamniyu lilmajhuul ka dhigno waxaan leenaha marka laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid wax dhashay yaan la dhibin iyo hooyadii canuga dhashay biwaladihaa ay bisababi waladihaa waladkeeda sababtiisna yaan lagu dhibin iyo jacaylka ay waladkeeda jecesha gabadhii waa furtay laakiin canugay kuu haydaa canugii kuu nuujine ha ku dhibin canugaas ay kuu nuujine dadka in badan oo ka mid ah iyo kuwooda waxmagaradka ah waxay ka faaidaysanayaan jacaylka saayidka ahoo hooyadu ay u qabto canugeeda ay u qabto xuquuqda gabadhaas iyo midnana fiiri ay maayaan waa ay ku tumanayaan ragga qaarna sidai wuxuushtiibu dhaqmaaya markaasaa waxaa laga yaabaa maanta hore inuu cagjuuleeyo canuga waa kaa qaadana habeenkii inuu tosaqda dhexe usoo dhaco canuga ka qaataa suurtagal ama maalinta uu ka qaato canugi ee uu yidhahdo canuga waxaan ugeysana heble iyo hebel iyo aan ugeysana ayaduna aysa habeeniya maalinba indhe iskuge marka dambena waxaaba laga yaabaa inuu yidhaahdo haddaad rabto inaad canuga kaaga leexdo ka tanaasul xaqa aada leedahay oo ah in biil lagu siiyo ama dhar lagu gado ka tanaasul markaasay leeda waba kaama rabo intaas uga faaidysaa doqonkaani intaas uga faaidysaa gabadha jacaylka ee jecesha canuga saayidka uga faaidysaa waxaa laga yaaba mararka qaar inuu yidhaahdo canuga haddaad rabto inaana kaa qaadan nin yaana kuga ag arkin nin ma guursan kartid inuu yihahdo suurtagal ama waxaa suurtagal inuu yihahdo meesha meel heble ah aan rabaa canuga ina la degto oo ka dhigo kulligoodba remote controlki wixii lagu hagaayo la sheegayo oo gabadhii maskiintaad ka dhigo meeshaas deg meeshaas saas yeel saas u hadal saas u hadlin gabadhii maskiinta ahaydna ay iskaga hogato ayadoo wiilkeeda ama canugeeda fiirinaysa inay saas u yeeshaa suurtagal marka ilahi wuxuu leey subxaanau watacaala ragow doqonnimadaas ha ku dhaqminina gabadhan jacaylka saayidka ah oo ilaahay qalbigeeda uu geliyey oo canugeeda u geliyey adugu aada dhashay ha uga faa'iidsana jacaylka noocaasa ee gabadhii wixii aad ku tari karto ku tar wixii awooddaada ha lagaa rabaa ka badan lagaama rabo intii canugaada kuu nuujiyay aday kuu shaqeeya kuu xaniban tahay oo dhacaankeedii waxau galaa waa canugaadii marka saas ha yeelin isku awoodna ma tihdin isku qalbina ma tihdin dad dirira ama wax kala goostana ma tihdin see ilaahi subxaana watacaala adna wuxuu kaa dhigay ninkaas boqolka ah ayadan gabadhaas miskiinta ah oo naaqisaatulcaqliga naaqisatlcaqli wadiin ah ilahi ka dhiga subxaana watacaala awooddaada iyo caqligaada ha u isticmaalin sidii waxshigii iyo bahalkiina hawla dhaqmin laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid wax dhasha biwaladiha oo wax dhashay biwaladiha canugeeda sababtiis yaan lagu dhibin walaa mawluudun lahu mid wax loo dhalana asna yaan la dhibin biwaladihi waladkiisa sababtiisa yaan lagu dhibin odaga laftirkiisa in la dhiba lama rabo oo gabadhu dhibto ama reerka gabadhu ay dhibaan lama rabo oo la yidhaahdo canugii in maantao dhan odagii lala daba joogo daawo uusan rabin waa u baahan yahy dhakhtar uusan rabin waa u baahan yahy dhar uusan rabin waa u baahan yahy in maantao dhan odayaasha qaar ka mid a laftirkoodu im ilmahooda aada u jecel oo laga yaaba inay aada u jilcan yihiin in maantao dhan la yidhahdo canugii saasaan kaa yeela ama saas yeel oo lagu rafaadiyo odaga canuga sababtiis ayadana sax maaha wa calal waariti kii dhexlaayay korkiisa waxaa ahaaday midlu daalika kaas oo kale adoogii hadduu noolaa canuga dhalay la nuujinaa haddii uu noolaa asagaa waxaa laga rabay hooyada canuga nuujinaya biilkeeda iyo aradbixinteeda adoogiyaa dhintay hooyadan canuga nuujinaysa biilkeedii iyo aradbixinteedii yaa laga rabaa waxaa laga rabaa kii waarihahayo wax dhaxlay waaridkuyow dhaxlay waxa uu dhaxlah waayo khilaaf badanaa ka jira culamada qaar waxay dhahaan waa calal waariti waxaa laga wadaa midka canuga laftirkiisa dhaxalkiisa iska leh canugaa la nuujinaayo hadduu dhinto qofkii dhaxli lahaa ayaa waxaa laga rabaa hooyadiisa inuu siiyo biilkii aabiyo uu sii laha hadduu noolaa awowgaa noqon kara asaga walaalkiiska weynaa noqon kara waxaa noqon kara ankee dumaraa noqon kara culamada qaar waxay dhahan dumaraa soo gudageli kara haddii dumaraa soo gudagelaa la yidhahda ankee hooyadiisaa soo geli see way dhaxlay laftirkeedii culamada qaarna waxay dhahan waa calal waariti waxaa laga wadaa kii dhexlaaye asaga kii dhexlaaye maaha ee kii adooga dhexlaaya waa kii aabbaha dhexlaaya qofkii aabbaha dhexalkiisa iska laheyd ayaa laga wadaa waxaa kaloo la sheegay oo qowl xoog la ah wa calal waariti waaridka la sheegaaba inuu isaga laftirkiisa ayaa canuga si isaga aabihiis dhexlaa isagaa wax loola jeedaa hadduu isagu uu xoolo aabbihi uga dhinto ee isaga xoole kusoo aadaan xoolihii isaga kusoo aaday ayaa hooyihiisa laga biilaa intay nuujine dharna looga gadaa se waa taajir xoolow leeyahay isagoo saqiirahoo la nuujaha taajir noqon karaa oo weliba seke laga qaada oo sekada laga bixaa xoolihiisi wa calal waarisi marka kii wax dhexlaayay korkiisa waxaa ahaaday milu daalika shaygaagaas lasoo sheego oo kale oo isagana waxaa laga rabaa ama canuga ha lagu fasiro ama canuga wixii dhexli lahay ama canuga aabihii wixii dhexli lahay ha lagu fasiree waxaa uun laga rabaa in waaridkaas waxaa laga rabaa wixii adooga laga rabay dhintay oo hooyadan canuga nuujine ah in la biilo intay canuga nuujinayso radbixeedana la bixiyo fa in araadaa hadday doonaan hooyadii iyo aabbihii canugan la nuujinaa iska dhalay fisaalan hadday doonaan goyn oo can taraadin ka ahaatay iskaga raalli ahaansho oo minhumaa xaggoodana ka ahaatay iyo watashaawurin isla tashi oo xaggooda ka ahaaday falaa junaaxa calayhimaa korkooda wax dembigu ma ahaan canugii waxaan soo marnay waaridka iyo hooyooyinka in laga rabo inay nuujiyaan laba sanoo dhammaystiran arrintaasna waxaa lagu sheegay qofkii rabta inay nugmada dhammaystirto ayaa saas samaynaysaa layidhi hooyadii iyo aabbihii yaa iswarsaday sababo jira iyo arrimo jira awgood ayaa waxaa la isku waafaqay in canugan isagoon laba sano gaarin naaska laga gooyo ma u bannaan tahay mase uma bannaana ilaahi subxaanau watacala wuxuu yihi waa u bannaanta hadday arrintaas raalli iskaga yihiin hooyada iyo aabbuhu hadday raalli iskaga yihiin oo tashi ay tashadeen arrintaas ay ka soo baxday waa bannaan tahay ilaahay marka wuxuu yidhi fa in araadaa hadday doonaan waa hooyadii aabbihiiya fisaalan goyn canuga la gooyo oo naaska laga gooyo can taraadin fisaalkaasoo ka yimid oo ka soo fulay can taraadin raalli iskaga noqosho oo minhumaa hooyaday aabbaha ka ahaatay iyo watashaawurin isla tashi oo iyaga ka ahaaday haddii ay intaas ay doonaan gooyintaas canuga la gooyo oo saas ka timid isla tashi labadoodu isla tashadeen iyo raalli ahaansho ay raalli iskaga yihiin arrintaas falaa junaaxa calayhimaa korkooda wax dembigu ma ahaanin ay waayeeli karaan ha yeeleen ha ka gooyin canuga naaska wain aradtum haddaad doontaan marka odayaalow an tastardicuu inaad nugma dalataan owlaadakum ay liowlaadikum caruurtiina inaad nugma u dalabtaan falaa junaaxa calaykum korkiina wax dembigu ma ahaanin idaa sallamtum haddaad dhiibtaan maa ataytumhuna bilmacruufi meeshaana waxaa looga warramay arrin ku saabsan canugii in hooyadii cidaan ahayn la damco inay nuujido sababa jira awgood arrintaana waa arrin carabtu in badan ay samey jireen ilmaha magaalada inta badan markay dhashaanba wax yar ay joogaanba waxaa looga kiri jiray dumar caana leh oo baadiyaha ku dhaqma a canuga loo geynaa lacagna waa lagu siinaa ayadaana soo nuujina ilaa laba sana wax ka badan canug ilaa uu baadiyaha kusoo barbaaro uu baadiyaha kusoo xoogaabo uu baadiyaha kusoo afbarto uu baadiyaha kusoo dhaqan barto kadib aa laga soo wadi jira baadiyaha in loo wadana shardi maahane magaalada dhexeedana waa laga samay karaa magaalada dhexeedana waa laga samayn karaa labadii markaa waalid waxaa kaloo u bannaan waxaan soo sheegnay inay labada waalid u bannaan tahay inay laba sano dhammaystiraan nuugmada canuga inay laba sano ka yar isku waafaqaan in canuga naaska looga gooyan ay u bannaan tahay waxaa kaloo u bannaan inaan hooyadanba canuga aysan nuujin dhashay ee hooyo kale loo raadiyo oo canuga nuujida haddii raalli la iskaga yahy waa goorma markaas waa haddii la siinaayo hooyadaas kale wixii xaq ahaa oo mushaar ahaa oo lagula heshiiya markii la siinaayo ee haddii lagu boodaayo maaha ilahay marka wuxuu yidhi wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuugma dalabtaan owlaadakum ay liowlaadikum caruurtiina inaad nuugma u dalabtaan haddaad doontaan falaa junaaxa calaykum korkiina wax dembihu ma ahaani waa goormay idaa sallamtum haddaad dhiibtaan maa shaygii aataytum ay aradtum iitaa'ahu saasaa loo soo qadaraa aradtum aad doonteen iitaa'ahu siismadiisa ilalmurdicaati la siiyo haddii aad sheegii saas hayood rabteen murdicaadka iyo gabdhaha idiin nuujinaa ilmaha inaad siidaan oo mushaar ah ood ku heshiidaan haddaad siidaan gabdhihii idiin nuujinaya bilmacruufina aad ku siidaan si wanaaggeeda la yaqaano oo curfiga u laabanaysa iyo waxaad ku heshiideen haddii xoolihii aad gabadha wax nuujinaya aad kula heshiideen aad siidaan inay idiin nuujido gabadhaasu canugaas waa wax idiin bannaan wax dembigana idinka soo gaari maayo waxaa kaloo idaa sallamtum lagu fasiray idaa sallamtum haddaad u dhiibtaan ood u gacan gelidaan hooyadii canugan dhashay maa shaygii aataytum ay maa shaygii aradtum iitaa'ahu hooyada inaad siidaan aad ku tala gasheen yacni wixii marka hore hooyadu xaq u laheyd hooyadan canuga dhashay oo canuga idiin nuujinaysay xaqa idinku laheyd oo canugaas nugmada ay nuujinaya waxay ku mudneed saan soo marnaba hooyadii la furaa laga hadlaaye waxay ku mudneed ujray ku mudneed in la biilo iyo in la aradbixiyay ku mudneed biilkeedii aradbixeedii lagugu lahaa haddaad rabto inaad hooyo kale canuga u geysato oo hooyo kale canuga ay kuu nuujido horta marka hore xaqii lagugu lahaa deynkii lagugu lahaa iska bixiyo canugan hooyadii dhashay waxay kugu lahaadse kadibna midaas kale kala heshii oo kuu nuujinaysa canuga wixii aad kula heshiido ujraana iyo mushaarana iyadana iska sii xaq islaameed iyo dhacaan islaameed iyo dhidid islaameed canugaada hageline waa goorme laakiin markii canuga hooyada inta laga qaado hooyo kale ay nuujine waa markii hooyadu ay raalli ku tahay arrintaas laakiin hooyadiiyo naaskeedii la diyaar ah oo le anigaa nuujinaya in inta laga qaado hooyo kale loo geeyaa sax maa wataqu llaha allana ka cabsada ilaahay wuxuu yihi wataqu llaha alla iska jira ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa waclamuu ogaadana ana allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun inuu ilaahay arkaayo ogaada waxaad samaynaysaan in ilaahay arkaayo ogaada waa goodiis hadduu arkaayo wixii xumaan ah ilahay waa idinku ciqaaba wixii wanaagana ilahi subxaana watacaala waa uu idinka amaalmarinaa ajirkeeda iyo xasanaadkeeda ayuu idin siinaa darsigeynuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana watacaala aclaa waclam wabilahi altowfiiq